Qoysaskan oo dherooba wata toddobaatanshan qoys oo badan haweenayaal iyo waliba horey walaadhaan ku bari keena bariire awdheegle sabiib iyo anoole oo dhammaan ku wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed walibana qoysaskan biliyo hor dhatiyo deerina degmada afgo ee gobolka shabeellaha hoose meerasay oo deganayeen maalmooyin kuriyad markale barakeeyay roobuhu gobolka kubadii meelasay haddii qoysaskan waliba ayo deerina xerooyinka dadkaha baraka ee duleedka magaalada muqdisho meelasay oo ku wajaheen hoyla-aan weliba raashin la-aan xarakumadii qoyskana ku hadlayay xaaladda nololeed ayo hadda ka sugan yinga yoona sheegnayo ciidan dhibaataysan yinga oyo fadayaan gargaar degdege roobka dawda-awaa meel daadka saas ou noo galaa le aa buushka ba' male aa kaasi oo badar la-aan dhibaatada adduunyana hayso axbir amlaan joogna afguuyan imaan afgooy haddana biyo iyo roob iyo ana galeen waan soo guuri meelahanaa iska soo qaxna meelahanaa imaanay walaahi waddada waa ilaahay waana soo mootay imgo beledka waa imaanay beledka haddaa imaanayna muslim islaamada ilaahay noo bixiya ilmaha wax noo sii kabacdi alxamdulilah haddana afgooy saddex bir amlaan joogna waa intaa iska imaanay kolley bacaadka ama idin roonyaan dhahnay roobaa da-ay lugaa ku imaanay ilmii waa kaas saasaa jirta halkan qaxii sabiidan ku imaanay badahii iyo diyaaradda iyo wax dhan guryaalka waa la gubi dhibaato adduunyaal ilmoa ku dhinteen haaladayna gaajaaba na haysaa guri ma qabno hooy ma qabno gaajo waa na haysaa alaab hataa ma soo qaadana alaab hataa waa kasoo qaxni dhibaatadaasaa na hayso inaan naqanaan rabni haddana inaan naqanaan rabni afgooy markaan joogni warqadaa la daadiyey ninka iskudiyaaradan hadda ninka isku soo naq qayaarkiisaa la dhahay horaan iskaga soo gudubna marka qudaaraan tacbahayn galleeyaan tacbahayn qudaaraan tacbahayn hadda wixii waa laga soo guurimaho badarkii hataa meelahaasay waa gubtiba guurga waa lagu gubay dhibaatadaas waa la kulungnay raashinka maba nin wax qaadi kara nin cabsa ma wax qaadi kara nin nin roora inugaa la baxsa waaybe waxaa la qaadi karaa badar ma soo qaadanin wax ma soo qaadanin dhar hataa ma soo qaadanin hadda buushaan iska dhisan meeshaan kuley bacaad waaye arrimadow ma aha dhulkaan seexanaa una walaahi beri waa la helaa beri waa layska waaha wax oo hadda aan meel ku ognaha ma jirto ilaahay hagiiska ahan muslimka islaameed wixii noo keenaa iska ogna hadda wax oo saas oo unug meel noo yaala ma jirto kaamka dadka degan oo hadda waxna noo ka keena badarka iyo wixii oon karsan lahayna iyo alaaba hadda waxaan ku karsan iyo ayakaa noo keeneen toban iyo shan beree waxaa joogna afgooy afgooy sida unug u joogn inaa iska laawanaa rabnay haddana waxaana dhahay ee warqadaa la daadiy meel aan ku laawanaynin male mahamara hor iskayga soo aadna haddana roobaanna gala roob daadaa ka dhahay guryihii bii soo galeen unugan dad barakaa iska ahayni waxaa isdhaan magaalada xamar hor iskayga gala meesha haddii ilaahay wax idinka sahilaayo oo hay-adaha oo gargaar idin siinaayaan xamar iska aadaana gasho xaaladayna hadda unug hoohin hataa ma haysano mee buushashkaana iska joogna wax ku jiifinayna male rafaadaa ku sugugna ilmihii hataa subaxdii haddana haweenkii aabbihii iyo godagodaay jiraan ilaa hadda waa la sugooya si subaxdii wax ugu dambaysa ilmaha cuntada hegeeda adi ilmaha dhawaay ku qabaan adi marmara waxa iska halna godagoday aadan nimanka ilaa hadda waa la maqan yahay ilmaha saakee wax ugu dambaysa